ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku soo jirnay sanadkii tobnaad oo loo bixiyey caamulxusn sanadkii murugada oo abaa daalib nebiga calayhi isalaatu wasalaam adeerkii oo aabbihiina ay isku hooye ahaayeen sidaynu sheegnay rasuulka adeeradii toban bay ahaayeen inta laysku waafaqsan yahay walidaalika waxa weeye subayr binu cabdilmudalib iyo abaa daalib binu cabdilmudalib ayaa la aabba ahaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam aabbihii abaa daalib markaa si gaaruu u ilaalin jiray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dagaal badan buu la soo galay waa kii ka geeriyooday waxaa sanadkaa gudihiisa dhintay oo aynu soo sheegno casharkii inoogu dambeysay khadiija bintu khuwaylad oo lacagtii ku bixinaysay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maca daalik waxa weeye laabqaboojin badan u ahayd oo dagaallo badan la soo gashay sidii aynu ka warranay walidaalika rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sanadkaasi tobnaad waxaa loo bixiyey caamulxusn rasuulku calayhi isalaatu wasalaam khadiijo keligii buu qabay sidaynu ka warranay oo shan iyo labaatan jir buu ku guursaday ilaa shan iyo konton ilaa konton jirna keligeed buu qabay iyaduna shan iyo lixdan jir bay ku dhimatay sidaynu soo tilmaannay walidaalika rasuulku calayhi isalaatu wasalaam aakhirkii sanadkii tobnaad waxa uu guursaday gabadha loo yaqaano sawda sawda bintu zamaca rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee uu guursaday khadiija bintu khuwaylad kadib guurarkii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo dhan gaaladu waxay yidhaahdaan waxay ahaayeen guur raaxaysi ayay yidhaahdaan laakiin runtii waxaynu ku beeninaynaa taariikhdaynu ku beeninaynaa gabadha loo yaqaano sawda waxaa qabay nin saxaabiya oo ka mid a saxaabadii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka waa dumarkii ardulxabasha u hijrooday halkaasuu ninkeedu ku dhintay gabadhaa sawda dabeeta iyadoo magaratay armilo ah macnaheedu waxa weye ninkeedii dhintay oo dhib badan runtii ay soo gaadhay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu saxaabadiisa ugu gargaaro darteed ayuu gabadhaa u guursaday boqolaal hablood baa la siinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu guursan lahaa walidaalika waxa weeye rasuulku guur uu u qastiyey guurkii khadiijou ahaa khadiijana keligeed buu qabay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii uu xoogga badnaa ee uu awoodda lahaa guurarka kale oo dhan waxayan guurar dacwiya ama siyaasiya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonayay saxaabada ama qabaa'ilka uu ku soo xidhayay dacwadda ama saxaabadiisa mid dhintay uu doonayay caruurtiisa inuu kafaaqalo qaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama uu ka guursanayay wasiiradiisii xoogga badnaa oo abubakr bin abi quxaafa iyo cumar binu khadaabi ee dacwaddu ay ku taagnayd ridwaanullaahi calayhi almuhim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu guursaday sawda bintu zamaca waxaa xusid mudan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim wakhtiyadaasi maadaama khadiijo ay dhimatay oo hantidii ku difaacaysay isla markaa allahuma salli calaa muxamadin abaa daalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ag taagnaan jirayna uu ka dhintay waxaa ku batay saxaabadii cadaadiskii ayaa aada iyo aada ugu badatay waxaa xusid mudan haddana qurayshi qur-aanka waxay ahayn dad luqada jecel waxay ahayn dad suugaanta jecel waxay ahayn dad suugaanta ku kala adag oo niba ninka uu ka suugaan badan yahay ka gabaya badan yahay ayaa layska laaluushi jiray wakhtigaasi leanna waxay ahayd simada ama calaamadda ugu weyn ee qurayshi ay ku caanbaxday buu ahaa walidaalika qur-aanka maxaa loogu soo dejiyey ummad walba waxa markaasi awoodda ku leh ayaa ilaahay soo dejin jiray nebiyullaahi ciisa calayhi salaam wakhtigiisii yacni waxa weye sixirkiiyabaa awood badnaa walidaalika sifooyin badan baa ilaahay subxaana xataa siduu ku dhashay sidoo kale nebiyullaahi muuse calayhi salaam saxaaradu awood bay lahaayeen marka awooddii sixirka ka sarraysay baa la siiyey nebi walba wakhtigaasi dadka waxa ugu awooda badana lagu soo saari jiray walidaalika qur-aanka oo luqadiisu ay mucjis tahay ayaa la siiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaa xusid mudan habeen habeenada ka mid ah ayaa abuljahal oo hagoogan oo go- weyn hunwaday ayaa wuxuu dhagaysanayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mar allaaliyo markii uu ka baxay ayaa sad laba nin oo kale oo raggii ugu waaweynaa qureysha ayay kulmeen war xaggeed ka timid waxa weye meelna kamaan imane markaasay moogtay kala habeenkii mid walaba kii kale wax kalagu sheegay haddana habeenkii kale ayaa abuljahal uu soo hagoogtay si uu u dhagaysto nebiga calayhi isalaatu wasalaam walidaalika waxa weye qur-aanka mucjis ahaa oo ay dhagaysan jireen habeenkii labaad bay dee kulmeen markaasay yidhahdeen war weynu isagnaho maxamed bin cabdilaahi bin cabdilmudalib ayaynu dhagaysanaynaa iyo qur-aankiisa innagoo dhinacna le aynu kala dagaalanno markaa ballan waxaa inoo ah oo aynu kala qaadanaynaa habeen dambe yaynaan imanin habeenkii saddexaad ayaa mid walba wuxuu isyidhi hebel waa maqan yahay adigu ka gaadhsii haddana habeenkii saddexaad ayay runtii iskugu yimaadeen almuhim qur-aanku mucjiskaasuu ahaa oo dhinac kalena rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa looga gargaaray in qurayshi iyo dadka caqliga badan leh ay u soo iishaan qur-aanka laakiin culayskii kalena wuu ku sii batay waxaa xusid mudan abuubakar oo hore aynu uga warranay oo ficlan ahaa dadka quraysh ninba maalin buu baxay markaasuu safro safarkii buu yidhi waar iga warrama nimankii markaasuu yihi rasuulkii ka waran calayhi isalaatu wasalaam markaasuu yihi nebigii waa dhintay wa ayna alabyad min bani tim alladii kaana yukafilu nnaas bal waxaad iga warantaa ninkii dadka oo dhan tabantaabin jiray ee reer bani tim waa nin muslima kaasuu yihi isaguna wuu dhintay abubakr bin abi quxaafa fabakaa bukaa'an shadiidan markaasuu ninkaasi aada u ooyey waa safar ka baxsan magaalada maka abubakar oo runtii sidaa ummadda oo dhani ay ku ahayd ama reer maka ha noqdaan ama kuwa ka baxsanba ha noqdaane ayaa loo soo dhigtay oo ninka la ydhahdo cutba bin rubayca waxaa la ydhaha markuu qur-aanka akhriyo aada u ooyi jiray abubakar bin abi quxaafa walidaalika waxa weeye caruurtaa ku soo ururi jirtay oo aada u dhagaysan jirtay qur-aankiisa walidaalika waxa weeye maalintii dambe shayba bin rubayc iyo cutba bin rubayc ayay iskugu tegey aad bay u garaaceen ilaa xad runtii la yidhaahdo abubakar ficlan markiisa horena wuxua nin naxiifa oo aada iyo aada u itaal daran abubakar oo xataa riwaayaadka qaarkood ay tilmaamaan gu-iisu dhulkuu gaari jiray waayo miska uu ku xidho ayaanu lahaan jiray walidaalika waxaa la yidhaahdaa abubakar ayaa markii dhib badna ay gaadhay ilaa xad culimmada qaar ay yidhahdaan wejigiisii baa la kala garan waayey yacni dhiiggii faraha badnaa ee muladakha ahaayee jidhka oo dhan ka gaadhay ayaa wejigiisii waayo kabahan cagba cag la yidhaahdo ee aynu isticmaalno oo runtii adag bay wakhtigaasi la isticmaali jiro wadamaasa oo ficlan waxa weye aada u culus kabahaasay la dhaceen abubakar reer benitiin baa maqlay cutba bin rubaycay la hadleen hadduu abubakar taa u dhinto naftaada meel kusii xidh bay yidhaahdeen waayo waad og tahay qiimaha uu reerka ku leeyahay hadday islaam noqotona dee intaasoo muslimiinaa jirta laakiin hadduu hadday dhimasho noqoto marka qabaa'ilkii runtii qureysheed inkastoo qabaa'ilkii ugu yaryara uu ka dhashay ayaa ay ka mid ahay qisada runtii u baahan in la xusaa waxay tahay abubakar oo wax kala garan la oo dhiiggu meel walba ka da-aya gurigiisi la geey hooyadii umul khayr baa la odhan jiray ii waran hooyo waxaa la ydhaha mar allaali marka uu soo boodo ayuunbuu idhahdaa maada facala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam maxaa nebigii ilaahay sameeyey dabeete haddana markuu yani dibbuu u dhaca markuu haddana soo kaco ayuunbuu idhaahdaa maada facala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yacni rasuulkii muxuu ku sugan yahay niyaddiisii waxa soo gashuun ila kacbadii wada joogeene waxaan adiga dhibku gaadhay rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam way gaadhay walidaalik wuxuu yidhi sharaab cabi maayo raashin taaban maayo markii uu soo nafiifay ilaa aa ka soo war heshaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii ficlan wakhtigaasi muslimad may ahayn um lkhayr walidaalik waxay tihi halkeen ka hela maxamed bin cabdilaahi bin cabdimudalib oo ah nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ihi waxaad u tagtaabay ayuu yidhi abubakr ummu jamiil bint lkhadaab iyadaa ku kaxayn doonta iyadaa ku geyn doonta rasuulka calayh isalaatu wasalaam ummu jamiil bay u tagtay waxay ku tihi inankaygii dhibtaasaa ku dhacday koomuu ku jiraa dhiiggii oo dhan baa ka da-aya haddana wuxuu diiday inuu wax cabo oo wax cuno ilaa loo geeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam umu jamiil baad yacnii waxay tihi anugu garan maayo yani ninkaa aada ka sheekeynayso walidaalika waxa wey dacwaddu siri bay ahayd hooyadiina inaanay islaam ahayn ayay ogeyn marka waxay diideysay in markaasi la helo halka uu joogo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam almuhim abubakar markii dambe u sheegtay tiri waa sida abubakar sidaasuu xanuunsanaya ayay isa soo raaceen waa la garbageleeyey abubakar isagoo lagu hajiidaya ilaa daarularqam binu abilarqam loogu geeyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam fidaaka biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday baan kugu furtaye maxaad u timid buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam anaa kuu iman lahaaye walidaalika waxay kelmaddaasi aabbaha iyo hooyaday baan kugu furtay ereyga ugu qaalisan ee dhaqan ahaan carabi ay isticmaali jirtay qofka ay qof ugu jeceshahay inay tiraahdo aabbaha iyo hooyaday baan kugu furtay nabigu calayhi salaatu wasalaam abubakar wuu u duceeyey abuubakarna wuu ka faa'iideeyo wuxuuhi yaa rasuulallah hooyaday waad arkaysaa maanta ayaad fursad haysataa la hadal oo dacwadda ugu yeedh dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwaddiibuu ugu yeedhay yani umulkhayr oo ahayd abubakar hooyadiina halkaasi ayaa ay ku islaamtay waxaa runtii xusid mudan qur-aanku wuxuu aada ugu soo degay wakhtigaasi muslimiinta si loo ogeysiiyo in imtixaanaadku ay ka mid yihiin dariiqa dacwadda walidaalika markaasi waxaa soo degtay am xasibtum an tadkhuluu ljanna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ووحاو ملينيسان إن جندون ليسكقليو iyadoo aanay idin iman dhibaatadii kuwii idinku horreeyey mu'miniinta ahaa u timi waa la gilgilay dhibaatoo dhan baa haleeshay xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasrullah ilaa nebigii alla soo diray iyo intii yarayd ee rumaysay ay yidhaahdeen ilaahayow goormaa nasrigii imanaya ilaa intaasaa la dhibaya baa lagu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo soo degtay aayaadka alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ilaahay taana waxa uu ku sheegaya subxaanahu wa tacaala dadkuma waxa ay moodeen in laygaga tegayo inay yidhaahdaan mu'min baanu nahay ama ilaahay baanu rumaynay iyadoo aan la fitnaynin walaqad fatanna aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyey waanu fitnayn fitnadu waa maxay futina dahabu culimmadu waxay yidhaahdaan kelmadda yacni futina waxaa lagu isticmaalaa dahabka dahabka marka la shiilo ee la kala saaro saafigiisa iyo waxa ku dhex jira ee la geeyo temberature aada u sarreeya oo dahabkuna dhinac u baxo wixii kalena dhinac u baxaan ayaa la kelmadda la isticmaalaa futina dahab walaqad fatanna aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey waanu imtixaano waanu imtixaanay falayaclamanna allahu aladiina sadaquu layaclamanna alkaadibiin aayaadkaasi waxay u ahaayeen qalbi qaboojin dadka muslimiinta ah lannu abubakar oo la garaacayo bilaal binu rabaaxa oo la garaacayo yani caamir binu fuhayra yani dadka muslimiintaee ducafada ah iyo intoodii kale awoodda lahaydba oo la iskugu tegey waxaa la doonayay in la tuso in runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala u maqan yahay tanina ay tahay dariiq ay mareen dadkii hore ee runtii wanaagsan xadiiska bukhaari uu warinayo khabaab ibnulart ayaa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi yaa rasuula allah anlaa tadcuu lanaa yaa rasuula allah nebi allow ma sidanuun baanu ahaanayna ma sidanuun baa naloo karbaashaya ma sidanuun baa naloo cuno qabatayna yaa rasuul alla anlaa tadcuu lana miyaanad ilaahay noo baryey macnaheedu waxa weeye islaamku waa diin practicality waa diin xaqiiqaa qofku wuxuu qabto ayaa ilaahay wax ku siinaya maa bayna alkaaf walnuun ilaahay awood wuxuu u leeyahay kun inuu yidhaahdo dadka oo dhani ay islaamaan laakiin waxaa la yidhi ha loo shaqeeyo oo dadku yani camal ha ku islaamaan walidaalik khabaab ibnulart wuxuu hi yaa rasuul allah ilaahay miyaanad noo beriyin dee halkii ugu dambaysay gaadhay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan uu u tilmaamay laqad kaana min qablikum layumshadu bimishaadi alxadiidi maa duuna cidaamihi min laxmin maa yasrifuhu dalika can diinih ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwii idinkeedii ku horreeyey miishaar xadiidaa loo keeni jiray dabeeta markaasaa loogu feedhi jiray hilibka iyo lafta ayaa la kala qaadi jiray inta xagga sare laga soo bilaabo ayaa koonaha lagaga qabtaa yacnii laftana hilibkana dhinac baa loo kaxeeya lafta oo keliya ayaa laga taga bal qof bini-aadmiya oo nool oo miishaar xadiida lasoo qaadanayo oo halkaa lagaga qabanayo oo sidaa loogu ilaa gunta lagu geynayo oo hilibkiisiina dhinacaa loo tuurayo laftii oo keliyana laga tegayo sidaasay ahaayeen maa yasrifuhum can diin illah haddana waxaasoo dhani kamay joojineen inay diintooda ku sugnaadaan walaakinakum qowmun tastacjiluun hase yeeshee waxaad tihiin dad degdegaya ayuu yidhi waxaa runtii xusid mudan quraysh baa odhan jiray ninkalaydha aswad bin mudallib ayaa khabaab ibnulart iyo dee suhay binu sinnaal iyo salmaan alfarisi iyo bilaal binu rabax alxabashi dee kuwaas kuwaasaa yidhaahda buu yidhi nebigoodu wuxuu u sheegaa buu yidhi inay kisra iyo qaysar marka dee waa waa maanta waad tidhaahdo ma garatay dee putin iyo ninka obama ayaa lasoo qabanaya saasoo kale yani ma garatay labadii dee boqortooyo dunidao dhan haystay kuwaasaa wuxuu ugu sheekeeya maxamed kisra iyo qaysar baa qabsanaysa rasuulkuna wuxuu leeyahay waxaa dhici doonta in ma garatay dunida oo dhan aad qabsataan waa ficlan hada alxadiis buu ku jira waxaa xusid mudan rubciyi binu caamir dagaalkii abdaalmuqaadisiye ayaa ninkii la odhan jiray rustam waa ficlan waxaa la yidhaahdaa ciidamadii dunida jiray waa ninka afar milyan oo ciidana markaa mas-uulka ah wakhtigaaside qarnigii lixaad ilaa qarnigii toddobaad walidaalika waxa weeye wuxuu la yaabay intaasoo ciidan baa la soo jebiyey tiradoodii baa loo sheegay subxaana allah waa intaasi hubka ay sitaan baa loo sheegay wa yani subxaana allah uu la yaabay ila bani aadamka waxa wey sidan maanta yani waxa wey wax walba calculation baa lagu samayn jiro waa laysu geyn jiray ciidanka awoodiisa yani technicada u wato yani air forcekiisu waa intee waa maxay waxaas waa sidee awoodiisa jawiga ta kale intaasaa dabeeta wax laga dhelinay walidaalika waxa wey wakhtigii horena sidaas leeg bay ahayd arrintii markuu fahmi kari waayo rustam ayuu sacad bilo qaswar qado diray oo ficlan xadiiskan baynu tilmaamaynaa siduu u suurta galay rasuulku xadiiska bukhaari u wariyey uu yihi kisra iyo qaysar ee qurayshna ay lahaayeen kuwa noocaasee aa arkaysaan ayuu maxamedno ugu sheekeeyaa kisra iyo qaysar nimanka dunida oo dhan haystaa qabsan doontaa buu maxamed ugu warramaa waa kuwa kuwii kisre iyo qaysar qabsanayay ayay kula dheeldheeli jireen wuxuuhi waxaad ii soo dirtaa wafdi marka rubciyi binu caamir baa la diray faras yaroo gaaban buu wataa waa saxaabi aada u itaal daran waa ficlan mujaahidiintii ugu itaalka darnayd ka mid ahaa dee ciidan saddex boqol oo kun ah oo weliba maroodiyaal waxaa ku jira saf dhan oo tiknikadii ugu cuslayd wakhtigaasi kaarayaashii dunida ugu cuslayd la isticmaali jiray maroodiye la tababaray oo faraskuna ka cararayo wixii ay arkaanna jiiraya isla markaa tababar qaba oo dhinaca lagu jiheeyo ul soconaya ninka dagaalamaya xagga dambu fuulaya wax laaliyo wax lala gaadhayaana ma jiro walidaalika waxa weye rubciyi binu caamir ayaa baxay marka waxaa la idhaahdaa rustam iyo fiirasaal iyo jaaliilos iyo jarje iyo raggii dee qamabiirta ahaayee meeshaa markaa hogaaminayey waxay dhigeen gogol kaarbadkeennan oo kalea haddaba waa goob dagaal oo aada u faakhim oo aada u qurux badan wafdi baa idhoomiyona culus oo muslimiinta ka imanaya laakiin aynu ku ogaanayno waxay nimankaasi yihiin rubciyi binu caamir markii uu meesha soo gaadhay dee gogol aada u qurux badan waxay doonayeen intuu faraska halkaa ku xidho inuu ka soo dego aadeer soo socdo aadeer soo socdo ilaa uu ag fadhiista ninkii la odhan jiray rusta waxaa la faraskiisiibuu iska watay warankiibuu ku taagay gogasha meeshii ugu horreysay haddana wuu ku taagay haddana wuu ku taagay ilaa uu ku agtaagay rusta faqaala lahu liturjubaanihi wa kaana yusamaa cabuudan qul lahu maada jaaa bikum ninkan waa farasi wuxuu hi war ninkan turjumaankiisii oo cabuud la odhan jiray buu yihi la hadal ninkan carabka ah ee muslimka ah waxaad ku tidhaahdaa maada jaaa bikum adeer maxaad doonaysaan ku dhe ee idin keenay dhulkan markaa rubciyi binu caamir isagoo faraskiisii iska fuushay oo keligii afar kun oo nin ayaa ilaalinaya rustam sariirtiisoo keliya iska daa ciidanka kale xadaska ah ee allahuma salli calaa maxamed hogaankooda sare ilaalinaya keligii buu yimi allahu ibtacasanaa linukhrija man shaaa min cibaadati lcibaad ilaa cibaadati illaahi waxda ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن قبل قبلناه ومن راد قاتلناه وعلى الله وحنا صاري لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده dee waxa jooga qaar aad moodo kuwa imanka rusub ag taagan nin sidaa u taagan oo warankii iyo gaashaankii haysta oo haddaad istiraahdo isha farta ka geli aan dhaqaaqin walidaalika muxuu yidhi ilaahay wuxuu noo soo saaray inaanu dadka addoommada isu ag ka saarno addoonnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala u saarno wamin deeqi dunya liasicati yacni cidhiidhiga adduunyada waayo iyadoo dagaal lagu jiraa gogasha ma garatay rustam casharata aalaaf alf waxa la dharkiisa uu xidhan yahay dahabka iyo diamondta iyo lu-lu-a iyo subxaana allah macdanihii wakhtigaa la isticmaali jiray dharkiisa intaa ku xidhani waa casharata aalaaf alf waa toban kun oo kun toban kun markaynu sidaan idhaahno ee saddex siiroo kalena aynu dhinaca ka saarno markay isku number yihiin macalinkaygii xisaabtii wuxuu hi one times one one weeyey dabeete siirooyada dhinacun ka wada dhig waa toban milyan weeye toban milyan oo dirham weeye intaa uu xidhan yahay markaasi rusta walidaalika wuxuu hi adduunyada cidhiidhigeeda inaanu ka saarno laba go oo cadcad buu sitaa rubciyi binu caamir iyo go-aa sare haddii uu qofku haleelo saddexdaasay ahayd iyo seeftiisi iyo warankiisi iyo intii dee dagaalka waman qabila qabilnaah waman raada qaatalnaah qofka sidaa aqbala waanu ogolanayna ka kalena waanu la dagaalamayna rustan baa yidhi iska tagdho bal cid kale hana loo soo tiro